wasiirka arrimaha gudaha ee dalka baakistan ayaa talaadada maanteeta ah sheegay in cadeymo muujinaya ay hayaan in saxafigii caanka ahaa ee dalkaasi baakistan u dhashay dil bareer ah loogu geystay dalka kenya balse aysan ahayn ayuu yiri toogashadan mid kama ah inkastoo uu sheegay in weli ay dhiman tahay xogo dheeri ah oo ku saabsan dhacdadan afhayeenka booliiska kenya brune sishio ayaa waxa uu ka gaabsaday inuu ka jawaabo hadalka wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi ee geerida wariye arshaad shariif oo saddex iyo labaatankii bishii ina dhaaftay oktoobar xilli fiid ah lagu dilay duleedka magaalada nairobi ee dalka kenya warbixin ay soo saareen ciidamada booliiska maalin kadib toogashada ayaa lagu sheegay in ciidamada booliiska oo ugaarsanayo tuugo baabuurta dhacda ee rasaas ku fureen gaarigii uu la socday shariifka oo isagu markaasi aanan istaagin jidgooye uu soo maray u taallay ciidamada booliiska sashio ayaa waxa uu sheegay in kiiskan ay hadda baarayaan hay-adaha ilaalinta booliiska iyo maamulka madaxa bannaan ee kormeerka arrimaha booliiska ee loosoo gaabiyo i p o a afhayeenka qaybta i p o a ayaa si deg dega aanan uga jawaabin wicitaanada iyo fariimaha ku salaysan dhacdadan ay u diraysay dowladda bakistan wasiirka arrimaha gudaha ee dalka bakistan rana sanahullah ayaa wuxuu saxafiyiinta u sheegay maanta oo talaado ah in dhimashada arshaad shariif aysan ahayn dhacdo ku timid si kama ah wuxuuna sidoo kale sheegay in la dhihi karo in arintan ay u dhacday si bareer ah wejiga koowaadna weli baaritaanada ay wadaan weli waxaan u baahannahay inaan helno ayuu yiri cadeymo dheeraad ah si aan u xaqiijino waxaasoo dhan waxaan ka codsanay dowladda kenya xogo dheeri ah inay nala wadaagto ayuu intaasi raaciyey dowladda bakistan ayaa samaysay koox baaritaano ah oo arrintan dabagalo taasi oo buuq ka dhalisay dalkaasi sanaahullaahi ayaa waxa uu sheegay in kooxda ay u xilsaartay dowladda bakistan arrintan ay kasoo laabteen dalka kenya haatan balse booliiska kenya aysan weli baarayaasha bakistan siinin ayuu yiri dhammaan macluumaadkii loogu talagalay ee ku salaysnaa dilka shariif waxaan haatan codsanaynaa ayuu yiri xafiiska arrimaha dibadda in ay lasoo xiriirto dowladda kenya sidoo kale ra-iisul wasaaraha dalka bakistan wuxuu la hadli doonaa ayuu yiri madaxweynaha dalka kenya